بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه ويقولون وحيليهن أهل السنة إن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى ajala likulli xayin wuxuu u muddeeyey mid walba oo nool makhluuqin oo makhluuq oo alla abuuray wuxuu u muddeeyey ajalan ajal huwa asigu baaliquhu uu yahay mid gaaraya ajala ilaahay u xadido uu gaarayo fa idaa jaa'a ajaluhum hadday ajashooda timaaddo laa yasta'khiruuna ma dib dhacayaan saacatan saacad walaa yastaqdimuuna mana hormarayaan wa in maata hadduu dhinto aw qutila ama la dilo fa huwa asigu cinda intihaa'i ajalihi wuxuu ku ag sugan yahay dhammaanshaha ajashiisa almusammaa lah ee asiga loo magacaabo loo xadiday kamaa qaala allah siduu allah yidhi subxaanahu wa tacaala qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow low kuntum fii buyuutin low kuntum haddii aad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinna labaraza aladiina kuwii waa la soo saari lahaa kutiba calayhim alqatlu labaraza waxaa soo banbixi lahaa aladiina kuwa kutiba calayhim alqatlu loo qadaray dilka waxay u soo bixi lahaayeen ilaa madaajicihim meelihii dhinacyadoodu ay dhacayeen meelahay jiifsan lahaayeen oo markay naftu ka baxayso ay dhinaca dhigi lahaayeen meelahaasi usoo bixi lahaayeen sheikhu raximahullah faqradan wuxuu uga hadlay waxay ahlu sunnuhu ka qabaan ajasha wuxuu sheegay sheikhu raximahullah ahlu sunnaha caqiidadoodu inay tahay in qof walba oo makhluuqa uu leeyahay ajal maxduudahu ilaahay u xadiday subxaanahu wa tacaala ajashaasina uu gaaraayo laa shaka inuu gaarayo ajasha ilaahay u xadiday maxaa yeele waa qadar kowniya ilaaha qadaray subxaanahu wa tacaala qadarka kownigaana waa mid dhacaya laa maxaala shaki kuma jiro inuu dhacayo marka waa gaaraya huwa baaliqu wuxuu u soo deliishaday arrinka qowlu llaahi caza wajal faida jaa'a ajaluhum laa yasta'khiruuna saacata walaa yastaqdimuun adilada ahlu sunnuhu u deliishanayaan masaladaanay ka mid tahay arrinta intaa ugama harin sheikha raximahullah ee wuxuu yidhi haddii uu dhinto qofka ama la dilo wuxuu ku sugan yahay ajashiisa dhammaadkeedii qofkaani dilka la dilay ma aha macnaheeda inuu soo dadejiyey khilaafan lilmuctasila caqiidada muctasilada iyo caqiidada ahlu sunnahu waa ku kala duwan yihiin masaladan muctasiladu waxay qabaan waxay yidhaahdaan kharmu lajal ajasha qofka waa la dhaawacay waa la dillaaciyey oo waxay leeyihiin haddii qofka la dilo wixii markaa la doonaha lagu dile waxay leeyihiin ajashiisaa laga soo hormariyey oo wakhtigii qofkaasi uu noolaan lahaa waa laga soo gaabiyey cumri deg degaa lagu riday waa la soo dedejiyey caqiidadaasi waa caqiido faasid oo baatila dilka qofka la dilaayo ama ha lagu dilo toorey ama ha lagu dilo xabad ama baabuur wixii la doona ha lagu dile wax haba yaraatee saameyna ay ku yeelayso wakhtiga ilaahay u xadida ma jiraan wax saameynay ku leedaha ma lahan bal qofkaasi wuxuu ku dhintay waa ajashiisa waktigaasaa ilaahay ugu talagalay qofkaas inuu dhinto shaygan ku dhacay waa sabab ilaahay ugu talagalay markuu qofkaasi ajashiisa dhammaato inuu ku sababo sida cudurradaba loogu sababo dadka dadka qaybo ka mid a xanuunay u dhintaan soo maaha waxaa la leeyahay qofka cudurkaasoo u dhintay cudurka lidaatihi miyaa dilay qofkan mase sababuu ahaa sababuu ahaa oo ilaa allah subxaana wa tacaala ugu talagalo qofka inuu intaa wakhtigaa ku dhinto ajashaa ku dhinto haddii qofka la dilo qofkii dilay ma wakti uu gaari lahaa ayuu ka soo hormariyey maya ajashiisa ayaa dhammaatay qofkan laakiin ilaaha ku sababay subxaana wa tacaala waxaa u qornayd in qofkaani uu dhimanayo wakhtigaas arrintaasina uu sababsanayo lidaalika haddii ilaahay ugu talagalay inaad dil sababsato kadib dhici maysid laa shaka ayadaa sababsanaysaa haddii alla ugu talagalay subxaana wa tacaala uu kuu qoray inaad xanuun sababsatona xanuunaad sababsanaysaa waclam ana maa akhta'aka lam yakun liyusiibak wamaa asaabaka lam yakun liyukhdi'ak ogow wixii ku asiiba ma ahayn wax ku gafaaya wixii ku gafana ma aha wax ku asiibay dadka qaara markii uu wax ka badbaado ama shil uu ka badbaado wuxuu leeyahay haddaan meeshaas ku sugnaan lahaa waa dhiman lahaa see u dhiman lahayd maadaaba sii noolaan lahaa haddii ilaahay ugu talagalay inaa halkaa ku dhimato ilahan ku talagelin ilahan ugu talagelin subxana wa tacaala maadaama alla uusan kugu talagelin inaad hadda dhimato asbaabahu kugu badbaadinaya waxaa ka mid in meeshii lagaa kaxeeyey ilaa haddii waktigaaga uu dhammaan lahaa meeshan alla uu kugu talagalay inaad ku dhimato sababtaasna aad u dhimato maba baxdeen meeshaad ku sugnaan lahayd waxay yidhahdeen culimmadu qofka mu'minka inuu aamino qadarta ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabay u faa'iideynaysa waxaa ka mid ah ashajaaca waaltuma'niina waxaa laga qaadaa geesinimo iyo xasilooni deganaan hadduu qofku aamino inuu wakhti leeyahay wakhtigaasina uusan ka hormarin dadka dhan hadday isku tagaanay damcaan inay ka hormariyaan ma ka hormarin karaan mana awoodi karaan wax alla subxaana wa tacaala uusan u qadarin inay ku asiibaan hadday damcaanna ma awoodi karaan inay ku asiibaan maxaa yeele ilaahay ma doonin wa annamaa akhta'aka lam yakun liyusiibak wixii ku gafa ma ahan wax ku asiibi lahaa waa ka leexday saasaan yeelay haddaan saas yeeli lahayn saasay igu dhici lahayd wax jira maaha wax kugu dhici lahay ma jiro maxaa yeele ilaahayba ma qadar inay kugu dhacaan subxaana wa tacaala qofku markuu sidaa aamino qalbigiisu waa xasilayaa in badan wuxuuna aaminayaa in wakhti uu leeyahay wakhtigiisana uusan dhaafayn taa macnaheedu ma ahan asbaabaha digtoonnidao dhan ka tag maaha asbaabaha in lala yimaado waayo waa soo marray nebi moxamed sala allahu calayh wasalam markuu dagaalada galaayay inuu qaadan jiray koofi bira iyo dirac bira intaba muxuu u qaadanayaa waa la imaansho asbaabaha uu la imaanayo calayhi salaatu wasalaam waydaa nebigu wuxuu ahaa ashjacu nnaas dadka kan ugu geesinimada badan rasuulka waa calayhi salaatu wasalaam lakiin waa asbaabaha lala yimaado adoo haddana asbaabaha la imaanaya waxaa la rabaa inaad aaminto inaadan ajashaada dhaafayn wakhtiga ilaahay kugu talagalaad dhimanaysaa wixii ilaahay kugu sababi lahaana waa ku asiibayaan shaki ma laha sheikhu raximahullah aayadda labaaduu soo qaatay qul low kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim aayad cajiiba waay haddaad guryihiinna ku sugnaan lahaydeen kuwa ilaahay geerida u qadaray subxaana wa tacaala in la dilo waxay usoo bambixi lahaayeen meelihii dhinacyadooda ay dhacayeen waxaa tusaale noogu filan khaswadii bader markii nebiga sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisu ay damceen inay waddada u galaan ciirtii quraysh iyo gaadiidkii safarka ahaa ee shaam ka yimid magaalada makana ku wajahnaay mushrikiintu lahaayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku talagalay inuu ka qabsado ciirtaas iyo gaadiidkaas iyo raashinkii saarnaa waa tii abuu sufyaan oo qayladhaan diray uu yidhi maxameda waddadii u galay ciirteennii ha la soo baxo qurayshi waxay soo aaday xagga ciirtii odayaashii quraysh iyo dhallinyaradoodii intaba waa soo dagaal tagan si u badbaadiyaan ciirtii markii loo sheegay in gaadiidkoodii badbaaday oo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu aysan asiibin odayaasha qaara waxay ku taliyeen hala noqdo soo danta aan lahayn maanan gaarin ujeeddadeennu soo ma ahayn inaan ciirtii badbaadsanno waa badbaadsannay magaaladii maka aan ku noqonno waxay sheegeen culamaau siira raguu ku jira abujahal inay yidhaahdeen maya suuragal ma ahan inaan noqonno ilaa aan badar tagno geel aan ku qalanno khamrada aan ku cabno gabdhuhu noo heesaan saddex maalmood aan ku nagaanno dhoolatus aan ku samayno halkaa maxamed iyo saxaabadiisa aan dhoolatus u samayno dhoolatus military waa awooday sheeganayaan markaa annagoon sidaa samaynin wuxuu yidhaha maka ku noqon mayno waa la keri waaye ilaan waa nin meydkiisa dhaqaajinaya odayaashii odayaashii qoraysh markay go-aankaas gaareen dabcan wixii kalena waxay ahaayeen tabacay u ahaayeen waa soo raaceen waxaa dhacay wixii ilaahay doonay subxaana wa tacaala inay dhacaan waa tii mushrikiinta meesha lagu laayay abujahal uu ka mid ahaa meeshii loogu talagalay oo ilaahay u qadaray subxaana wa tacaala inay dhinacyadooda dhacaan ayay dhammaan dhinacyadooda dhaceen nebiguna waa sii asteeyey subxaana wa nebiga calayh isalaatu wasalaam waa sii calaamadeeyey wuxuu yidhi berri waa subaxduu dhici doona dagaalka halkan waa masracu fulaan hebel halkaanuu ku dhacaa buu yidhi wuxuu tilmaama odayaashii mushrikiinta hebelna halkaanuu ku dhacayaa hebelna halkaanuu ku dhacayaa meelihuu nebigu u calaamadeeyey calayh isalaatu wasalaam ayay dhammaantood wada dhaceen mid walba meeshii nebigu u asteeya dhinaciisu dhacay markii la dilaayo ajalaa soo kaxaysa soo maaha wa ilaa wax ka naf jecel mushrikiinta laakiin waxay islahaayeen soo faana maxamed idin kuma dhaco ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qadaray in meeshii ayaga lagu laayo quruurkaas iyo kibirkaas ku jirayna sababaa looga dhigaya ay ku tagaan meeshii ay ku dhiman lahaayeen labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim meelihii la dhigi lahay usoo baxayaan waxaa cajiiba waxaad arkaysaa qof mar walba taxadaraaya digtooni ku jirto maalinkii ajashiisa timaado digtoonida dhan waa ka tegaysaa taxadarka dhanaa ka tegaya waxaa la isku aadinayaa asbaabuhu ku dhiman lahaa iyo meeshuu ku dhiman lahaa wuxuu islahaa isku ilaaliyo dhanna niyaddiisa laga saaraa maxay wax ilaahay qadara subxaana wa tacaala qofna ma khilaafi karto mana ka hor imaan karto waaqicun laa maxaala qadarta ilaahay waa waaqicun laa maxaala shaki la-aan waxa inay dhacayso caqiidadan muctasiladana waa caqiida faasida in la yidhahdo qofka ajashiisa lasoo hormarshay oo hadduu sii noolaan lahaa ama haddaan la dili lahayn waa sii noolaan lahaa wax jira maaha wax jira maahan muctasiladuna waa taqaanaan oo waa min alfiraqi daalla mas'aladaana waxay ka mid yihiin masaa-isha ay ku baadiyoobeen xaqana ay ku khilaafeen gaalada laftirkoodu hadda saasay aaminsan yihiin in badan oo ka mid a oo waxay qabaan qofka haddii asbaab ulmowt uu iska ilaaliyo inuu iska noolaanayo konton sano boqol sano laba boqoloo sano saddex boqoloo sano iska noolaanaya adigu meelaha lagu dhimanayo iska fiiri iyo cudurrada wax dila oo ay leeyihin cudurkaasi waxaa waye qofkan asaa dilaaya waxay aaminsan yihin cudurka laftirka inu wax dilaayo ama baabuurta iyo wixii la mida inuu iska ilaaliyo wax jira maaha qof walba ajalu leeyahay allah subxaana wa tacaalana waa sheegay faida jaءa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacata walaa yastaqdimuun saacatan macnaheedu ma saacad lixdan daqiiqaa ma ahan waa in yar qadar yarba ha noqotee wax la dibdhigayo wax la hormarina ma jiraan qof walba ajashiisuu ku dhimanaya wain allaha tacaala allah subxaana wa tacaala yarzuqu kulla xayin makhluuqin allah subxaana wa tacaala wuxuu irsaaqayaa mid walba oo nool risqa alghidaa risqi nafaqayn iyo yacnii qofka noloshiisa ay ku istaagayso alladii risqigaasoo bihi ay bisababihi sababtiisa qiwaamu lxayaati ay tahay nolosha taagnaanteeda yacni risqigaasoo sababtiisu ay nolosha ku istaagayso ilaahay mid walbo addoommadiisa ka mida waa irsaaqaa wa huwa risqigaasi maa yadmanuhu llaah waa midkuu alla u ballan qaadaya liman abqaahu cidduu ku baaqi yeelay minciduu baaqi yeelo min khalqihi oo khalqigiisa ka mid a wa huwa risqigaasi alladii rasaqahu waa midkuu alla ku irsaaqay min xalaalin aw min xaraam xagga xalaasha ama xagga xaaraamta labadaba risqigaa la yidhaha ama xalaal ha noqoto ama xaaraam wakadalika sidaasoo kale risqu ziinati alfaadil risqiga ziinada iyo quruxda ah alfaadili ee ka dheeraadka ah wakadalika risqu ziina ziinada risqigeeda alfaadilu risqigaasoo ka dheeraada camaa yuxyaa bihi wixii lagu noolaanayo risqiga shiika laba u kala qaado halkan mid daruuriya oo noloshu ku taagan tahay iyo mid fadliya dheeraada labaduba ilaaha irsaaqa addoommada risqiga daruuriga ah waa midka hore uu ku yidhi risqa alghidaa alladii bihi qiwaamu alxayaa waa risqiga qofka jidhkiisa uu ku kobcayo kaasoo noloshu ay ku taagan tahay oo la'aantiis qofka uusan noolaan karin risqigaasi waa daruuri sooma waa maciisho iyo nolol daruuriya oo la'aanteed qofka uusan noolaanayn kan labaad laakiin daruuri ma ah waa risqu ziina waa risqi qurxin wa qofkii daruuradii waa haystaa iyo wixii naftiisu ay ku noolaan lahayd laakiin wuxuu dalbayaa wax ka dheeraada oo ka zaa'ida risqigaasna wuxuu ku magacaabay risqu ziina labaduba yaa irsaaqa addoommada allah subxaana wa tacaala ina allaha huwa arazaaqu du lquwati اlmatiin risqiga marka xalaal iyo xaaraanba waa leeyahay laakiin xalaashiisa iyo xaaraamtiisu waa min allah yacni waa min risqi اllaahi caza wajal allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi qul man yarzuqukum min aلsamaaءi wاlأrض aman yamliku الsamca wاlabsaar aayadda aakhirkeeda waa maxay fasayaquuluuna allah waxay dhihi doonaan waa allah subxaana wa tacaala waxana irsaaqa ee samada iyo arladaba naga irsaaqa waa allah ilaahay subxaana wa tacaala marka waa midka addoommadiisa irsaaqa caqiidada ahlu sunnahay ka mid tahay haddii ilaahay subxaana wa tacaala la tala saarto wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahayna irsaaqayo kamaa yarsuqu tayr sida shimbiraha u irsaaqo haddii marka risqigu yahay min allah xirfadaha iyo shaqooyinka la qabanayo iyo dadka laga yaabo dadka qaar inay ku tiirsan yihiin xagga maciishada waxaasoo dhan maxay yihiin waa asbaab wa saas inaa aaminto waa muhiim shaqada aad qabanayso ma ahan ayada waxa risqiga ku siinaya qofkan shaqaynaya qoyska u shaqaynayana ma aha asiga wax risqiga keenaya asiga ma aha laakiin allah usoo dhiibaya subxaana wa tacaala in la shaqeeyana ilaahay sababuu ka dhigay oo sababtay ka mid tahay qofkuna ma dhimanaayo intii adduunka wax risqiyo ilaahay u qoray uga harsan yihiin qofkuna intuusan dhalan ka hor oo caloosha hooyadiiba uusan ka soo bixina waxaa loo qoraa wuxuu adduunyada intuu jooga cuni lahaa bikatbi risqihi risqigiisa waa la qorayaa muxuu ku noolaanayaa muxuu cunayaa meeqa sanuu noolaanayaa intaas sanuu nool yahay muxuu ku noolaanayaa waa maktuub waa wax waa hore la qoray wa waxaas ilaahay kuu qadara subxaana wa tacaala waxaan ahayn arki mayse wax ilaahay kuu qadarana ku dhaafi maayaan walidaalika nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhaahday lan tamuuta nafsun xataa tastawfiya risqaha wa ajalaha fattaquu llaha wa ajmiluu fi alab naf ma dhimanayso nafi ma dhimanayso ilaa ay oofsato risqigeeda ma dhimanayso suuragal maa inay dhimato ayadin risqigeedu wax ka harsan yihiin inta adduunyada casho iyo quraac kugu harsan tahay ma dhimanaysid waa inaa oofsato waay laakiin maalinkii quraacda iyo qadadaada adduunyada ka go'do ajashaadi waa go'day waa maraad soconaysid ood adduunyada casho ku lahayn haddaad qada ku lahayd risqigaagu markuu go'o iyo markii ajashaadu go'ayso waa wada socdaan lidaalika nebigu wuxuu raaciyey ilaahay ka cabsada oo dalabka wanaajiya saad wax u dalbaysaan wanaajiya duruq xaaraama waxa ku raadina iimaan darada iyo qanaaca xumada iska dhaafa ilaahay ka cabsada oo dalabka wanaajiya si wanaagsan risqiga ku raadiya waxa ilaahay idiin qadara subxaana wa tacaala ma weynaysaan waxa ilaahay idiin qadaray inaadan helina wax alla uu qadaray subxaana wa tacaala ma arkaysaan lidaalika wixii ku dhaafay waxaad uga sabartaa in ilaahay kuu qadarin waxaad heshana waxaa la rabaa inaad ku qanacdo inay yihiin wax ilaahay kugu talagalay subxaana wa tacala oo alla kugu irsaaqay maaha waxaad xeelad ku keentay iyo maskax dheeraadoo dadka dheertahay ama xirfad iyo aqoon dheeraada ama garaad aad dheeraado dadka aad dheertahay ama xoogaad dadka dheertahay waxba ku keeni mayso waxaasoo dhan risqigu waa min allahi subxaana wa tacaala camalkii waxyaabahan aad samaynaysana waa sabab asbaabaha marka waa in la wanaajiyo duruqda wax lagu raadinayo waa in la hagaajiyo laga layska ilaaliyo naftaada iyo cid allood cidaad mas-uul ka tahay inaad ku quudiso xaaraam xaaraamtu waa khatar waay naftaadana ka ilaali cid walbaad mas-uul ka tahana ka ilaali ganacsiga hadda jira ilaa qof ilaahay u naxariista mooyaane muxaramaadku inay ka marnaadaan waa yartaa aaday u yartaa macnaheedu ma aha waxa laga ganacsanayo keliya inay xaaraam yihiin ma aha laakiin qaabka loo ganacsanayo qofaa wuxuu ka ganacsanayaa ganacsi xalaala laakiin qaabku u shaqaysanayaa xaaraama markuu wax beegayo beeguu nuqsaamina soo xaaraan maa in beega la nuqsaamiyo qofkan uu wax ka nuqsaamiyey lacagtiisana uu qaatay wuxuu hayst laba shay uu isku qaatay wixii qofkan xaq uu lahaa wax ka midana waa reebtay lacagtiisina waa ka qaatay lacagtan uu cunaayo qayb ka mida markaa maxay noqonaysaa waa xaaraan waay wuxuusan xaq u lahayn naftiisana waa ku quudinayaa wuxuu dhalana waa ku quudinayaa waa arrin khatara ama wuxuu ka ganacsanayaa shay ka ganacsigiisa uu yahay xaaraam markaasuu naftiisa iyo dadkuu mas-uulka ka yahay wuxuu quudinayaa xaaraam xaaraamtuna adduunya aakhiraba saamaynay ku yeelanaysaa qofka adduunya aakhiraba saamaynay ku yeelanay khiyaanaadka iyo waxyaabaha la is-hoosgelinayo iyo waxyaabahan islahayn oo la isku darayo ee dadka muslimiinta lagu khiyaanayo suuqyadu hadda aaday ugu badan yihiin nabigana wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam man hashanaa falaysa mina markuu sidaa nebiga lahaa calayhi salaatu wasalaam sababay lahayd oo rasuulka wuxuu soo maray nin raashin iibinaya raashinkii roobaa ku da-ay markaasuu wuxuu sameeyey qaybtii raashinka qalalnayd qaybtii qalalnayd ayuu kor soo mariyey qaybtii qoynaydna hoosuu mariyey waa khiyaano soo maa waa khiyaano uu rabo dadka inuu ku khiyaano uga dhigo raashinkan waxba inaysan gaarin nabiga alayh salatu wasalaam waa dul yimid gacantuu geliyey rasuulka calayh salaatu wasalaam markaasuu wuxuu soo saaray qaybtii qoyneyd markaasuu yidhi maa haadaa yaa saaxib aطacaam waxaan waa maxay markaasuu yidhi yaa rasuula allah asaabathu samaa rasuulka ilaahay roobaa ku da-ay buu yidhi nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay hallaa jacaltahu fowqa acaam haddii roob kaaga da-ay qaybtan qoyan maxaad kor u soo mari weyse maad cuntada korkooda yeeshid oo qaybta qoyan soo kor marisid man hashanaa falaysa mina qofkiina khiyaano nagama mid ahan buu yidhi calayhi salaatu wasalaam khiyaanaadkaasi wax ka badanba tijaaradii ganacsiga hadda aada uga jira nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam attujaar hum lfujaar tujaartu fujaar waaye buu yidhi ilaa man itaqaa ilaa qofka ilaahay ka baqa oo wax sadaqaysta mooyaane qofka ilaahay ka baqa maxaa loola jeedaa fii beycihi wa shiraa'ihi qofka ilaahay waa baqa oo wax khiyaana aan samayn ilaa wuxuu yidhaha tujaartu fujaar waaye waxaa ka soo reebay uu nebigu ka soo reebay calayhi salaatu wasalaam ganacsatada ilaahay ka baqda oo iska ilaalisa muxaramaadka wa qaliilun maa hum aadaynu u yar yihiin faataquu llaaha wa ajmiluu fi alab ilaahay ka baqa oo dalabka hagaajiya inaad wax weysaa kuu dhaanta inaad shilin xaaraana cunto ood gaajada aad ku sabarto boqol jeer kaaga qiimo badan adduun iyo aakhirana kuu qiimo badan adduunkana risqigaaga ku seegi maayo ilaahay waa ku irsaaqaya subxaana wa tacaala aakhirana waa ku badbaadaysaa shaykhulislaam wuxuu yidhi bacdu salaf ayaa waxaa laga soo naqliyey inay yidhaahdeen maxtaaja taqiyun qad qof taqiya oo ilaahay ka baqa ma baahdo weligii dhibaato lama kulmo baahi iyo gaajo uu la rafaado ama uu la dhibaatoodo ma arko maxtaaja taqiyun qad bacdu salafaa sidaa yidhaahdeen maxaa yeelay min asbaabi risqi waxaaba ka mid ah ina ilaahay adeecdo taqwada ilaahay asbaabaha risqiga ka mid taha ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إله كو إرزاقه سبحانه وتعالى laakiin dariiq xun waxa ku raadinin iyo muxaramaad adigana saamayn kugu yeelanaya owlaadaada iyo ehelkaagana saamayn ku yeelanaya risqiga in la aamino inuu yahay min allaahi caza wajal allahu yarzuqu man yashaau bigayri xisaab qofkuu doona ilahay waa risaaqa bigayri xisaab markuu yidhi zakariya calayhi salaatu wasalaam maryamo uu ku yidhi annaa laki haada qaalat huwa min cindi illaah ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab risqigan xagguu kaaga yimaadaa buu yidhi maryame markaasay tiri waa min cindi illaah ilaahayna qofkuu doono waa irsaaqaa bigayri xisaab risqiga ilaaha bixiy subxaana wa tacaala laakiin duruqda lagu raadinayo waa in la hagaajiyo sidee lagu hagaajinaya waxaa ka mid a asbaabaha lagu hagaajin karo inaad marka hore aaminto inuu risqigu yahay min allah inaad aaminto wax ilaahay kuu qadaray inaysan ku dhaafayn wax alla subxaana wa tacaala uusan kuu qadarin inaadan arkayn wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin